xubin ka tirsan aqalka koongareeska maraykanka ayaa sheegay in loo baahan yahay in dowladda maraykanka ay ka faa'iidaysato fursadda ka jirta soomaaliya ayna deg deg wax ula qabato dowladda soomaaliya kiid eleson oo waraysiqa asaasiiyey idaacadda v o eda ayaa ugu baaqay xukuumadda maraykanka inay gacan ka geysato sidii fursado shaqo loogu abuuri lahaa dhallinyarada soomaaliyeed si aysan ugu dhicin gacanta kooxaha jirka ah iyo inay iskaashi dhinaca baayaan mushtarkii la samayso soomaalida waraysigu uu siiyey idaacadda v o eda ayuu sidoo kale kaga hadlay qorshe lagu mataanaynayo magaalooyinka muqdisho iyo minneabolis iyo sharci jijin uu ka shaqaynayo oo lagu khafiifinayo xayiraadaha bangiyada ee saaran ganacsiga xawaaladaha qaybtii ugu horreysa ee waraysi dheer uu la yeeshay waryahayaga haaruun macruuf oo washington jooga ayaa wuxuu ugu horreyn weydiiyey dareenkiisa siduu ahaa iyo sida u arko mustaqbalka soomaaliya waxaa waraysigaa soo koobaya ibraahim xasan daanduro istudi hayla jooga iyo aniga
Uh, when I went there, uh, I was only allowed to go to the airport. But there's a lot that's happening at the airport.
markii aan soomaaliya tegay waxaa lay ogolaaday inaan tago uun aagga madaarka duuladaha ay ka haadaan ee muqdisho waxyaabo badan ayaa ka dhex socda madaarkaasi waxaa jooga ciidamada amisom waxaa halkaa aan kula kulmay madaxweynaha waxaa kaloo halkaasi aan kula kulmay duqa magaalada muqdisho iyo hogaamiyaal ganacsato waaweyn waxaannu ka wada hadalnay kulamo laga yaabo in mustaqbalka ay ka dhacaan muqdisho iyo soomaaliya dareenkayguna waa fiicnaa waxaa hore booqasho ugu tega soomaaliya markii ugu dambaysay donald bain oo xubin ka ahaa aqalka wakiilada oo markii uu ka soo duulayo soomaaliya hoobiye lasoo tuuray taasoo al-shabaab ay sumcad ku heleen inay rasaas ku rideen aniga taasi safarkayga ma dhicin sidaas darteedna waxaan qabaa inay aad ii dhiirigelisay rajada iyo ballanqaadyada ay qabaan dadka soomaaliyeed ee ka dhex guuxaya ee ku wajahan aayaha dambe ee dalkooda su-aasha kale la weydiiyey keydeleson ayaa ahayd waxaa dowladda maraykanka ay aqoonsatay dowladda soomaaliya bishii jannaaya ee lasoo dhaafay taasoo ah tallaabo ay hore u qaadeen labada dal maraykanka iyo soomaaliya haddaba maxay noqon doontaa tallaabada tan xigta iyo rajaduba
hagaag kuma wada siin karayo jawaabaha oo dhan dhinacayga uun baan ka hadli karaya waxyaabaha aynu hadda samaynayno ayaa waxaa ka mid ah in aannu abuurro xiriir walaaltinimo oo dhex mara magaalooyinka muqdisho iyo minneabolis oo aannu ku mataanaynayno magaalooyinkaasi waxaan leennahay dad labada dhinaca oo howshaasi wada waxaannu ka shaqaynaynaa maktabad waayo librariga muqdisho ayaa waxay u baahan tahay buugag badan waxaa taasi aan kala shaqaynaynaa n g o hay-ad aan dawli ahayn oo la yidhaahdo books for africa si aynu isugu dayno inaannu dirno laba iyo labaatan kun oo bugag ah oo ay ku jirto maktabadda bugagta laga barto sharciga ee muqdisho si dadku ay u helaan bugag ay akhristaan oo ay iskood wax isu baraan si dib loogu soo nooleeyo maktabadda maxaa taasi ka mid ah haddaba
waxaa ka mid ah in lacag la aruuriyo markaad eegto sharciga maraykanka ka xubin koongarees ahaan aniga sharci ahaan waa loo ogol yahay inaan lacag ka tabaruco ololahayga waxaan hore u tabarucay lacag ku dhow kun dollar waxaana sharcigui ogol yahay inaan ka qayb galo tabarucidda dadkana aan weydiiyo inay tabaruc bixiyaan waxaan hadda si wada jir ah aynu u ururinay in ku dhow lix kun oo dollar si aynu ugu dirro soomaaliya rarkii ugu horreeyey ee laba iyo labaatan kun oo bugaga waana shaqaynaa lacagta badankeed waa helnay laakiin weli waa naga kala dhiman tahay waxaana kuwa dhegaysanaya barnaamijkan aan rajaynayaa inay tagaan books for africa oo ay tabarucaan kana tabarucaan internetka su-aasha kale la weydiiyey keid eleson ayaa ahayd marka waa goormee wakhtiga la mataanaynayo muqdisho iyo minneabolis We have a group of active, we have the mayor of Mo- Mogadishu who's interested, and we have a number of uh, people in Minnesota uh, who are very interested. The Hennepin waxaannu County, leenahay which is the koox county firfircoon waxaa ka mid ah duqa magaalada muqdisho oo aad u xiisaynaya arrinta waxaa kale oo aad u danaynaya dadka minneabolis hennebin county iyo xubnaha golaha deegaanka ee minneabolis waxaan leenahay dhammaantood kulanno ballaaran insha allah taasi dhaqso ayaannu wadajir u qaban doonnaa arrinku ma aha in aanu ku shaqaynayno dowlad ka dowlad iyo shacbi ka shacbi ee waa xiriiro dhex maraya dadka xiriiradaasi oo ka kooban waxbarasho laibrariga dhammaan laga yaabee noocyada muusiga iyo farshaxanka iyo wixii la halmaala laakiin waxyaabo kale aa jira oo aynu samayn karayno tusaale ahaan waxaannu warqado u qornay madaxweynaha ka hor inta aanay qaramada midoobay cuunaqabataynta ka qaadin soomaaliya waxaan qaar ka tirsan maamulka maraykanka la wadaagay hadal una sheegay intaasi ay ahayd wax saxa ee habboon ee loo baahnaa in lagu dhaqaaqo waayo haddaad rabto inaad aragto soomaaliya in ay noqoto qaran madax bannaan kuma sii dhex jiri karto xanibaadaha
kaidi leson oo ah xubin ka tirsan aqalka koongareska maraykanka oo u warramaya waryahayaga haaruun macruuf oo washington jooga waraysigana waxaa soo koobay ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah cabdulaahi colombo dhegeystayaal waxaa naga xasuusina in waraysigaas oo aad u dheeraa qaybihiisa kale waxaad ku dhegaysan doontaan haddii aan la yidhaahdo idaacadaha galabta iyo caawa